munaasabaddan oo yahay titulaanka gebagaba ee sanad dugsiyeedka dugsiga sare islamarkaasna laka dhiirigeliyay ardayda sanadkun dhammaysatay dugsiga sare yaa welibaa ku qayb galay haanu kumid ee ganacsatada degmada beled xaawo waalidiin aqoon-yahana arday iyo weliba marti sharaf kale haanu kumid ee marti sharafta ku qayb galay munaasabada lakagawada degmada beled xaawo ee gobolka geda yaa welibayo dhiirigelin hanjeediina ardayda dhammaysatay sanad dugsiyeedka dugsiga sare iyo oonaa kala dardaarmeen inay sii wadaan dadaalsho walbarashada saaki waa jaanis aada u weyn meeshaan ardaydii qudbaynaysay qaar ingiriis ku hadlay iyo qaar carabi iyo gabadha yareed khayr allah siiya taariikhda soomaaliya nooga warramaysay intaba wadaadkii muxaadarada noo jeedina wuxuu ka hadlayay nabadda horta dhammaan soomaaliya guud ahaan nabad allah siiya ilahay waxaan weydiisanaynaa soomaaliya raas casayri raas gombeni bashiddaa ka jirta nabad guud allahna siiyo waxaan kaloo rabaa jaaniska inaan kaga faa'iidaysto nabaddu waa shayga qaaliga oo adduunka ugu qaalisan saaki nabad haddaysa jirin intayna sumaan imaanin
aad iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa dhammaan ardaydii ee halkan wax ku soo bandhigtay bandhigga quruxda badan ee soo bandhigeen iyo wakhtiga ay geliyeen aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin intaa kadib ardayda dugsiga saraan rabaa in lala dardaarmo waxaan kula dardaarmaya waxay tahay ardayda dugsiga sare waxaad joogtaan marxalad aad mar dhow kaga gudbi doontaan marxaladdii laydin qoodinay oo aad u gudbi doontaan marxaladda ka sarraysa oo ah heerka jaamacadeed saa darteeda hadda waxaad haysataan wakhtigiinna ugu dambeey inaad sida dhabtaa uga faa'iidaysataan wakhtigiinna inaydan la mid noqonin dadaalka aad bixinaysaan inuusan la mid noqonin dadaalka ay bixinayaan ardada dugsiga hoose ama dugsiga dhex qodob kowaad waalidiinta inaan la hadlo oo anugu aan ka mid ahay anugu macallimiinta xiriir baan leenahay arday ay i dhigato way og yihiin dhowr ah waxaan u mahad celinaya horta macallimiinta jazaahum allahu khayran siday u dadaaleen waalidiinta waxaan leeyahay haddii wiilku uu jiifo sariirta hadhow wiil la mida oo baawurara sida hadda macallinka wadaadka iga horreey uu sheegahay wiil la mid oo baawurat u arko ama hay-ad wato yaan hanex maxaa yeelay markii asaga uu jiifay
gobolka geda weliba uusi kumidayaa gobolada dalka oo sanadkun lunku fadheeday imtixaanka shahaadiga ee sanad dugsiyeedka lama kun labaatay lamada lama kun labaatiyo sideeda